waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
intii dhibaataysan ilaahay ha ka saaro muqdisho ilaahay nabad ha ka dhigo waxaan ka codsan lahaa inay somalilan sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u oggolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood muqdisho haddii layga maqlayo waxaa loo lahaa somalilan sii daaya haddaan la isxaqirayn waa dad jira madaxweyneyaal fara badan soo maray la isma qariyo anigu cidna kama hibayso somalilan ha noolaato soomaalida kaleo dhanna waa salaamaya intaa haddii lay jarayo somalilan ha noolaato soomaali waan jeclahay ma necbi dadku waxay idhahdaan soomaali buu necab yahay anigu soomaali waan jeclahay laakiin mabdacayga somalilan ha laygu tixgeliyo anigu soomaali oo dhan waa jeclahay laakiin somalilan ha laygu tixgeliyo ceeb maaha cidna mancayn muqdishada ilaahay dhibtaa ka qaada aamin dhahan ilaahay nabaddeedii ha ku soo celiyo meel maalin walba shan boqoloo qof ku dhimanayso waa dhibaato ku digan maayo laakiin ilaahay nabad ha ka dhigo walaalahoodna ha u sii daayeen calankooda iyo ictiraafkooda soomaali inay si ay su haysato maaha beri horeyna adduunka gaari lahay waa la isu qiraa bahasha isku duubnidii waa laga tegey taa somalilan ha loo sii daayo ictiraafkeed aad baa mahadsantihiin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho